kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan waanu ku eegayno doorashooyinka somalilan kusoo foolla iyo doorka warbaahinta ee xilliga doorashooyinka iyo nabadgelyada dadweynaha somalilan waxay maalinta arbacada ee toddobaadka dambe u dareerayaan codbixinta doorashooyin isku sidkan oo noocoodu ku cusub yahay inkasta oo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii la qabtay doorashooyin isku lamaan oo isku mar la dooranayay golayaasha deegaanka iyo wakiilada haddana waa markii ugu horreysay ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda hal mar doorashadooda la wada qabanayo taasi oo saddexda ugu sarreeya ay noqon doonaan xisbiyada tobanka sannadood ee soo socda noqon doona xisbiyada siyaasadda guddiga guud ee doorashooyinka somalilan waxay sheegeen in doorashadan ay isku diiwaan geliyeen dad ka badan hal milyan oo qof oo qaatay kaadharhka codbixinta sida uu tilmaamayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf tirada codbixiyaasha kama dambaystahi waxa weeye hal milyan laba boqol iyo sideed iyo afartan qof goobaha laga codaynayna waxa weye waa laba kun afar boqol iyo lix iyo konton goobood oo mi iyo magaalaba ah dadka reer somalilan waxay kala dooranayaan saddex musharax oo u tartamaya madaxtinimo kuwaasi oo kale ah madaxweynaha haatan talada haya muuse biixi cabdi musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo musharaxa xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe waana saddexdii musharax ee ku tartamay doorashadii hore ee labadii kun iyo toddoba iyo tobankii waxaanay doorashadani kusoo beegantay iyadoo ay weli jiraan xaalado ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo kala qaybsanaan bulsho oo muddo toddoba sannadooda si weyn loo dareemayay kala fogaanshaha aragtiyaha muxaafidka iyo mucaaradka guddoomiyaha dallada sonsaf oo ay ku bahoobeen ururada bulshada rayidka somalilan anwar cabdiraxmaan warsame ayaan weydiiyey saameynta ay doorashadan ku yeelan karto xaaladihii ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo hadaladii xanafta lahaa ee hawada laysku marinayay toddobada sannadood ee ugu dambeeyey kuwaasi oo u muuqda kuwo kala qaybiya bulshada kolley waa run oo dee intaad ka warqabto doorashadii hore ee dhacday laba kun iyo toddobiyo tobankii wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii wakhtigaasi dhacday ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed xanaftaasi waxay socotay ilaa laba kun iyo saddex iyo labaatankii oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay oo muddaysnay dee shan sano ka bacdi in la qabto wixii dib u riday ee labada sano loogu daray waxay dhibaatada ugu weyn waxay ahayd un isfaham la-aan iyo dhibaato ay keentay doorashadii wakhtigaa hore dhacday marka waxaad moodaa mar walba in hababkan xisbiyada badan ay ka awood roon tahay hababkan qabiilka badan oo in qabiilkii uu briority u yahay bulshada reer somalilan ayaad moodaa marka taasaa waxay keenaysaa in marka hadhow toola doorashadii la galo ama wakhtiga kambeynkii ololaha lagu jiro in lagu ololeeyo hab qabiilaysan oo aan lagu ololeynaynin hab principl ama mabaadi bulshada loo sheegayo laga dhaadhicinayo marka taa inteeda badan anagu dee waxaan u aragnaa in dhinaca siyaasiyiinta ay ka imanayso muxuu ahaa kala qaybsanaanta bulshada dhexdeedu waayo haddii ay dee siyaasiyiintu ay dadka u sheegaan mabaadii ay doonayaan in xisbigooda ama muxuu ahaa inay talada dalka qabtaan in lagu doorto haddii ay dadka u sheegaan de waxaan isleeyahay waxaan meesha way ka bixi lahayn marka waxaad moodaa saara inay iskaga dhaanqasan yihiin hababkii xisbiyada badnaa iyo hababkii qabyaaladdu guddoomiyaha sonsaf anwar cabdiraxmaan ayaa mar kale weydiiyey doorka ay ururada bulshada rayidkaahi ka qaadan karaan hoosu dhigga xaaladda keeni karta nabadgelyo darro xilliga doorashada waa su-aal sahra horta mid baa kuu sheegayaa ururada bulshada rayidkaa oo ay sonsaf hogaaminayso waxaanu la kulannay weygii tegey saddexda musharax xisbi ee xisbiga kulmiye xisbiga wadani xisbiga wiciid exactly su-aalaha aad sheegaysa laftoodaan kala hadlaynay waxaananu mxuu ahaa mxuu ahaa u bandhignay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin sida ololaha iyo loo gelayo haddii alaba kuley ay waafaqsanaato xeerarkii ama code of condactkii la samaystay inay waafaqsanaato waa qodob qodobka kalen kala hadlayna waxay ahayd mxuu ahaa doorka ay ururada bulshada ay ku leeyihiin ahaa doorashooyinka habsami socodka doorashooyinka qodobka saddexaadna wuxuu ahaa natiijada ka soo baxda doorashada si aanay hadhow toole dhibaato badan inoogu abuurin in qof waliba ama musharax waliba aragtidiisa inaanu wax ka weydiino iyadoo loo raacayo dee shuruucda iyo xeerarka dalka yaalla marka musharax kasta saddexda musharax madaxweyne way soo dhoweeyeen waanay muxuu aha nala qaateen in nin waliba muxuu ahaa wixii halkaa ka soo baxa haddii ilaahayna natiijada uu ku qanci doono intaa waxa dheer waxaa jira dee dad is-abaabulay oo ah ganacsato iyo culamaa udiin iyo madax dhaqameedyo oo iyaga laftoodu aanu la kulannay oo doonaya haddii ilaahay yidhaahdo inay markhaati ka noqdaan natiijada doorashadaas siday u dhacdo hadhow torana cidaha ku qanci weyda ay ku qanciyaan marka laga yimaado shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamka u yaalla kolley waad garanaysaa warbaahinta somalilan ayaa loo arkaa inay kaalin muhiima ka qaataan fidinta hadallada xanafda leh ee keeni kara isku dhaca bulshada ee siyaasiyiintu ay isku gudbinayaan waana ta keentay in toddobaadyadii ugu dambeeyey dhammaan gobolada somalilan laga waday olole wacyigelineed aqoon isweydaarsiyo iyo tababaro kuwaasi oo loo qabanayay wariyayaasha kala duwan waa kan guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja shaafici maxamed ibraahim oo ka waramaya tirada saxafiyiinta ay tababareen waad mahadsantahay sahra muddooyinkii u dambeysay ururka saxaafadda somalilan ee solja waxa uu waday tababaro la xidhiidha doorashooyinka iyo qaabka ay wariyaashu u tabinayaan ama ay uga waramayaan tababarada wax laga qabtay dhammaan gobolada dalka oo dhan gaar ahaana goobaha goob doorashooyinku ay ka jiraan ama ay ku sugan yihiin wariyaashu waxaa diiradda lagu saariyay sidii wariyaashu ay usoo tabin lahaayeen warar dhexdhexaada islamarkaana xoogta ay ku qaadan lahaayeen komishinka doorashooyinka qaranka waxaan kaloo ku tababaraynay xeerka anshaxa saxaafadda ee ay kala seexdeen komishinka doorashooyinka qaranka ururka solja wasaaradda warfaafinta iyo ururka saxaafadda haweenka ee wija waxaan ugu talagalnay inaan ku gaadhno afar boqol oo wariye oo ku kala sugan dhammaanba gobolada dalka guddoomiyaha sooljo shaafici maxamed ibraahim waxaa kale oo uu sheegay baahida keentay in markii ugu horreysay muhiimad intaasi leeg la siiyo doorka saxafiyiinta ee xilliga doorashada iyo nabadgelyada baahida xilligan keentay in la tababaraa wariyaasha waxa weeyaan markastoo doorasha dhacayso tiirka ugu ballaadhan ee doorashooyinka ka shaqeeya waa wariyaasha sidaa daraaddeed iyadoo laga fogaanayo fake newsiskii iyo wararkii been abuurka ahaa iyo wax kasta oo kicinaya caadifadda iyo bulshada waxaan ugu talagalnay inay wariyaashu ku baraarugsanaadaan in doorashooyinkan dhacaya ay door muhiima ku leeyihiin islamarkaana ay qaataan doorkaasi waxaan mudnaanta siinaynay maadaama doorashadani ay tahay doorasho madaxtooyo iyo mid ururo isa saaran islamarkaana ay xasaasiyadeedu iska badan tahay inaanay ku milmin oo aanay qeyb ka noqon islamarkaana ay door muhiima ka qaataan sidii doorashadaasi si nabada ugu dhici lahayd dhammaanba wariyaasha reer somalilan ee ka waramaya dalka inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee ah soo tabinta wararka iyo dhacdooyinka ka dhacaya dalka si aan caadifadi ku dhisnayn si aanay cidna ugu xaglinayn agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta somalilan mustafa cabdi ciise shiine ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay kadib markii ay saxeexeen xeerka anshaxa saxaafadda ee u dhexeeya saxafiyiinta iyo guddiga doorashooyinka waxa uu sheegay doorka ay saxaafaddu xilligan qaadan karto xilliga somalilan waxay gashay xilli xasaasi ah waxaanu gallay xilli doorasho xilligaa doorashada waa xilligii dadku kacsan yihin catifadu kacsan tahay shucuurtu kacsanyihin madax ilaayo mijaba cidda keliya markaa la doonaya dadka catifadaysan inay dhex noqoto oo ay dejiso ay runta sheegto waa inaga ko waa inaynu ka ilaalinaa wararka wax exagration ah inaynu buunbuunino oo siyaabaha mararka qaar dhici jirtay iyadoo maalmaha ugu daran maalmaamaha doorashadu dhacdo ee la sugaya natiijada maalmaha waxaa dhacda in dadka qaari hor ordaan oo yidhaahdaan warar hordhaca way sheegayin maaragtay xisbi hebel tirintaa leg horeeyo waxyaabaha isku dira dadka ka mid ah xisbigaa tiriintaasu horreeya haddii beritoola lagu dhawaaqo in laga guulaystay dadweynuhu waxay u qaadanayaan dee in laga boobay oo laga shutay marka waxaa muhiim ah inaad sugtaan mar haddaad go-aanka garsooru sheegayay aada suuq ka sheegta adaa liid gareeya markaa kiiskii adigaaba go-aan ka gaadhay marka dambiilyaal baynu noqonayna agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta somalilan mustafa shiine waxaa kale oo uu sheegay doorka warbaahinta iyo wararka ay tabinayaan ay ku yeelan karaan kicinta bulshada iyo colaadaha marka saxaafaddu ma soo gudbiso aragtiya iyadu leedahay laakiin waxay xibaartaa aragtida dadka shacabka ah waxayna gaarsiisaa madaxda waxay soo qaadtaa fariinta dadka madaxda waxay gaarsiisaa shacabka inagu bridgeka baynu nahay marka waxaan idinka codsanayaa inaynu dalkeena ilaashano waayo tan haddii nagu dunto qofla saxaf noqon maayo dadkaynu la mid noqonayna kuwa qaxaynu ka mid noqonayna waa inugu dhacday afar iyo sagaashkii nin walba xaafadiisa u ahay maybe aniga iyo mid kalaa malaa soo harnan weynaya anugu kamaan qaxin hargeysa doorashooyinka loo ballansan yahay inay somalilan ka qabsoomaan saddex iyo tobanka bisha noofembar ayaa sidoo kale kusoo beegmaya iyadoo magaalada laascaanood oo ka mida meelihii doorashadii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii sida weyn looga codeeyey ay haatan ka maqan tahay gacanta somalilan sidoo kalena ay soo mareen jabhado xukuumadda kasoo horjeeda mucaaradkana garab siinaya iyo qalalaase iyo amni darro meelaha qaar ka dhacay taasi oo keentay in dadweynaha rayidka ahi ay walaac ka muujiyaan amniga iyo xasiloonida xilligan doorashada taasina waxay keentay in dad badan oo waxgaradihi isku howlaan sidii ay dadaal uga geli lahaayeen adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta amniga xilliga doorashada iyo kadib marka ay soo baxdo natiijadu guud ahaan dhagaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nageynta tan iyo kulantideenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo